Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hambalyo bogaadin u diray idaacadda maxalliga ah ee Radio Isnaa oo si weyn uga qayb qaadanaysa horumarinta wacyigelinta bulshada gaar ahaan kor u qaadida codka haweenka iyo horumarinta arrimaha bulshada. Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Faadumo Cabdi Sangaab ayaa sheegtay in Radio Isnaa kaalin muuqata ku leeyahay faafinta wararka muhiimka ah, dhiirigelinta nabadda, caafimaadka, iyadoo si gaar ah u xustay barnaamijyada idaacadda ay u qabato haweenka.
maasha allahu tabaaraka allah waxyaabo badan oo waxaan ku leeyahay diilo gelinaya haweenka soomaaliyeed ee raadiyo isnay qabataa ee barnaamijyada haweenka waana uga mahad celinaynaa marka amuuraha haweenka waxaan dhihi lahay mar walbaba een, asbuuciiba ama bishiiba laba jeer in maxaan ku rahday la lasoo maxaan ku rahda daayo oo oon mar walbaba nagula casuumo meeshana waa idinkaga mahad celinaynaa een, waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdane wanaagga oo iyo haweenka oo raadiyo isna maalin walba ay u horseedaan waa uga mahad celinaynaa maasha allah hadday tahay maxaan ku rahdahay doorka haweenka ay kuleeyihiin dhan walbo hadday tahay maxaan ku rahdaa bilic soo celinta hadday tahay horumarka hadday tahay maxaan ku rahdaa wax walbaba waa naga taageertaa waanayna weydiiyaan afar labaatan saac ee goob kasta iyo maxaan ku rahdaa guri kastana waxay jecel yihiin inay raadiyo isna ay wax ka weydiiyaan amuuraha haweenka wax ka ogaadaan maxaan ku rahday taaka taako iyo asbuuciiba ama laba asbuuc ka bacdina waraysiga adiga laftirkaadu naga qaadaa dad badan wayna weydiiyaan marka amuuraha een, haweenka ee, dad waxaan ku leeyahay aad iyo aad waxaan ku leeyahay ugu ugu waxaan ku leeyahay qoto dheer u leh een, saa'id iyo naaqus ay ay ula socdaan isnayna waxaan dhihi karnaa haweenka ee, gobolka shabeellaha dhexe waxay ugu fadhiyaan ahmiyad gaara Gudoomiyaha ururka haweenka ayaa sidoo kale ballanqaaday in ay la shaqeyn doonaan raadiyaha Isnaa si loo xoojiyo barnaamijyada looga hadlayo xuquuqda haweenka, waxbarashada iyo caafimaadka hooyada.
waxaan rabaa een, in maxaan ku rahday la ballaariyo een, mar walba ka warqabka haweenka een, mar walbana la- la- noogula yimaado wixii noo qabsooma wax nagala weydiiyo ayadoo maqlayo muuqaal ah een, maxaa kaleeto jiro danaha annaga aada noo heysiin iyo waxqabadka aada noo muujideen iyo warbixinta laftirkeeda iyo waxa la isweydiinayo waxaa waaye waxbaaya badanaa nooga dhalanayo wayna hididiilo geline wayna farxad geline waxqabadka amuuraha een, haweenka waxaan ku leeyahay aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya haddaad- hadday yihiin maxaan ku leedahay bahda warbaahinta ee isnay Een, waa mahadsan yihiin horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay shaqada aawadiin waa shaqo wanaagsan bulshada aa uheysiin waxaan leeyahay hala sii labalaabo Ee, wax aan hadda maanta aan idinku dhaliilayana maana arag laakiin annaga khaasatan annaga een, maxay ahayd ka haween ahaan waxaan leenahay sida hadda howsha u wadiin waxaan idinka codsanaynaa inaa noo sii labalaabtiin waxaana rabaa bulshada waxa u- indhaha bulshada tihiin maxaan ku leeyahay iyo iyo iyo iyo wanaagga iyo waxtarka aawa diin hore u socda waxqabadka bulshada u heysiina waa idinkaga mahad celinaya maasha allah tabaaraka allah